duruufta nolosha iyo waayuhu kala duwan dantuna ka adag xabiibe maxamed aadan waa sagaashan jir waayeel naafa ah anigu waayeel baanahay eryaanna waanahay sagaashan jirna waanahay waxna ma haysto wax ilaahay astay oon haysto ma laho nafaqo-la-aan way igu dhacday waxaan cunona ma haysto waxaan haystana ma jiro wax meel ii jirana ma jiro aniga idinka iyo ilaahay unbaan bandhig oo ahay waxay ku nooshahay meel bannaana waxayna daris la tahay kuleylka qoraxda qabowga dhaxanta iyo dabaysha oysan cidna uga maciinin wax ma haysta anigu waxaan haysta ma laho wax allaaliya wax adduunyaalo waxaan haysta ma laho nafaqo iyo wax walba waan u baahanahay maxay ahayday daryeel baan u baahanahay xanaanaan u baahanahay anigu inaad i caawisaan baan u baahanahay inaad wax isiisaanna waan u baahanahay maxay ahayday anigu nafaqa la-aan baan ahay ooyo xabiiba waxay ka mid tahay boqolaal waayeeloo ku dayacan xeryaha qaxooti iyo dhadhaab in la i caawiyo oo wax la i qabto oo guryo la i dhiso oo la i daryeelo oo la i xanaaneeyo oo la i ogaado oo mar walbaba aad arrimaha iga wadataan cabdi ismaaciil shuuriye waa wiilka keliya ee dadka dhashay hooyadan oo la daaladhacaya xanaanaynta hooyadii oo uusan cunno guri iyo daryeel kale midna u haynin madaha waayeelka ee sagaashan jirka aan waxba haysanin ee habeenkii gaajada ku seexanaysa oo maalintiina ku hergelayso ayaan ag joogaa uma shaqa tegi kari meel ma aadi kari dad kaletoona oga taga ma hayo ayadan kaadidii saxradiiyo ka qaadaa oon u qabeeyaa oon habeenii maalinba ag taaganaan camal ka dhigtay haddaan wax u raadinlana waxba uma hayo ehel kaleto ayla dhashay oo walaal ah hooyada ay dhashayna ma jiro dad anay iga haysaa anaa u yar garadambeyskeedii ah anaa u qabeeyo anaa dharka u dhaqo laakiin hun gurigii la cun lahaa nafaqadii la cun lahaa awood uma lihi inaan u raadiyo meelaan uga raadiyana ma hayo ayadaas habeenii maalinba kor taaganahay oo waxay cunto aan u heynin oo saaka aana dab u shidin oon shalay dab u karin oo saaka waxba ay cunin ay ku hergashaa ee waaga ugu baryaa gabalkan oo ugu dhacaa tabarna uma hayo qofkaas waa yeelkaad aragtaan waxa saa u galay waa nafaqa la-aan iyo cunto la-aan iyo daawo la-aan daryaal ma haysato laakiin aniga waxba uma hayo haddaan waxaan u hayn lahaa saan uma ekaateen dhanka kale bade faarax cabdi waa sagaashan iyo toddoba sano jir wuxuuna ka cabsi qabaa wadka ka sokow inuu macaluul u dhinto gobol ma lihin firaash ma lihin guri ma lihin baahi waxaan ku gaadhay saaka siddeedda saac baan bakeeri rinjiya yaanan kabannin islaamka inaynala taageero oo gogol iyo guri iyo alxamdulilah dheef baahi baaban u baktinayba gogosha waabalaa baahi baaban u baktinay marka waxaa la rabaa alxamdulilah aan ka codsanaynaa wixii taageera inala taageero inay alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii nala nooleeyo yaan annagu rabnaa aabbahan uu kula kulmay buul yar uu kaga nooliyay xerada qaxootiga iyo fatuu ma haysta guri gogol iyo xitaa dhar waxaase uga daran cunnada uusan heli karin sida mawdka rabbiga intaynu soo gaadhin gaajaabay diliba mawdka rabbiga ilaahay baa ii haya ilaa waxaan ka yaceelaa nafta ila dheeftii baa noogu sii daran hungurigii baan ka go'nay hungurigii baaba noogu sii daran gogaalaad ku fadhiisaa madic maryahan goglanaa oo ciiddii baana cuntay meelaan fadhiisan maanaa qoraxdii haddaka kanaacadii kanaacadiina naftii baa naga goysayba shandaraweyaa ku siisan gogal yaa ku siisan naftii unbaa nagu jirtaa ilaahay baana naf noo haya waxaan codsanaynaa muslimiinta aboorka cunahayo maryaha aboorka cunahayo inay alxamdulilah nalo dhiso yaan rabnaa adigu sagaashan jir aan gogal lahayn oo maradiisa ku seexanaya waa indhool aan haysanin daryeel wuxuuna la nool yahay xaaskiisa oo lafteeda waayeel ah iga abalashema gacantii baa lay wadaa gacantaa nagada maabeesaa igu soo socota ma mas baa igu soo socda ma dadaana qoobaa ii imaan doona meelun baan iska fadhiyaa meelun baan iska fadhiyaa siddeetan jir lixdan jir baa i wehelisaa waayeela ayadna fadhida gaaja baan u baktinayba naftii baan nahaysa ilaahay unbaan leenahay naftii unbaan nahaysa marka waan la yacannahay muslimiinta waxaan ka codsan ka codsanaynaa haa inay nala taageero oo sida naloo dhaamo oo nala arko oo bidhaanataanada la arko oo la arko yaan kayaan ka codsanaynaa ilaahay boqorkaana aan ka suginaa alxamdulilah muslimiintana aan ka sugin waxay codsi u direen muslimiinta iyo hay-adaha gargaarka inay soo gaaraan inay nala taageero waan tabar darannahay sagaashan jir waan iska fadhiyaa gogol lamariho maraan ku seexdaa maro maraan iskaga seexdaa marka baahi baanu dhammaanay alxamdulilahi rabbicasalonkaydila roob baan igu shubayo kalacaanu dhammaanay shandarawa ma lihin guri ma lihin qoraxdii baana dishay waxaan dabka saarana male Eh, inay muslimiinta muslimiinta in loo gargaaro oo muslimiinta alxamdulilah rabbilcaalamiin muslimiinta inoo gargaarto oo muslimiinta inoo soo gurmato yaan aada ugu baahannahay yaan aada ugu baahan nafaqa darre iyo hoy la-aan ayaa ugu daran waayeelkan oo qaarkood naafa ah islamarkaana ku duruufaysan qaybaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sagaashan jir adigu aan la luqmayna kolkay naftu kaa bixiso waaba dadka waaba la jalaa waaba la jalaayo eh, ninkii nafta ku soo gaara biyo keena wixii keena gacantii asagoo loominhayaaba yaaba afkaba yaaba yaaba afka wax loo saariba hadeed anu eeganaxan waxaan cuno maadooraa sida kudkuduhu bankuda sagaashan jirna waanahay waan iska fadhiyaa hadeed waxaan cunaba haddada wax cunaba haddaan haysanin oo luqma afkayba aan layba saarin adu maxaa maahe naftu eegadan gaajo ana kaaga nafaxdaa umbaan leeahay waxaan ilaahay leeahay maxamed baaruud xuseen warbaahinta heysta dhadhaab